bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal usoo dhowaada warka idaacadda ah wardheer oo dhan wakowda juun sanadka laba kun saddex iyo toban dhegeystayaal waxaa si rasmi ah uga furmay magaalada yokohoma ee waddanka jabaan shirka togi ee horumarinta afrika shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay afartan wafuud oo kagala socday wadamada afrika iyo caalamka ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo abe oo shirka furay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in madaxda afrika uu kusoo dhoweeyo magaalada yokohoma islamarkaasina muddo si weyn ugu hanweynaa in ay qaaradda afrika xiriir la yeelato wadanka jabaan waxa uu sheegay in jabaan aanay marnaba shaki ka qabin waxtarka iyo horumarka qaaradda afrika wuxuuna carabka ku adkeeyey in horumarinta afrika ay muhim u tahay dowladiisa iyo dadka qaaradda ku nool shirkaasi jabaan oo looga hadlayo arrimaha horumarinta waxsoosaarka beeraha deegaanka ka hortaga musiibooyinka waxbarashada caafimaadka iyo biyaha ayay jabaan qorsheynaysaa in qaaradda ka caawiso shanta sano ee soo socota waxaana shirkan la qabtaa shantii sanaba mar waxaa ka qayb qaadanaya dowlado dhowr ah oo qaaradda afrika ka socda waxaana sidoo kale soomaaliya u matalaya shirkaas madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud mudane sheekh xasan sheekh maxamuud oo kulan ka jeediyey shirkaas ayaa xuseyn soomaaliya ay tahay dal qani ah oo u furan ganacsiga sidaas daraaddeedna ay dowladdiisu soo dhoweynayso maalgashiga xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa diiradda ku saaray sidii soomaaliya ee wadamada caalamka iyo kuwa afrikaba ay kaga qayb qaadan lahaayeen shirka turkiga ee horumarinta afrika shirka turkiga ee horumarinta afrika islamar ahaantaasina saameyn ugu yeelan lahaayeen maalgashi gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa sharaxaad deeraada ka bixiyey xaaladda ammaanka iyo xasiloonada dalka taas uu ku tilmaamay in xilligan ay suuragal tahay in soomaaliya laga samaysto maalgashi dhaqaale oo caalam ah oo caalamka ah ammaankuna uu yahay mid la isku halayn karayo dhawaanay ahayd markii shir looga hadlayo maalgashiga dalka soomaaliya lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi ee dalka kenya dhinaca kale xogeyaha guud ee qaramada midoobey bankimoon oo ka mid wafuudda ka qayb qaadanaysa shirka tokyo horumarinta afrika ayaa ra-iisul wasaaraha jabaan uga mahad celiyey inuu ku xasuumay shirka tokyo horumarinta afrika master bankimoon ayaa ku ammaanay doorka dalka jabaan ee taburacadda horumarinta afrika wuxuuna xusayey inuu rumaysan yahay in sanado kadib ay waxsoo saarka qaaradda uu noqon karayo mid saro u kaca islaamar ahaantaasina laga wada faa'iidaysto bankimoon wuxuu sheegay in horumarinta ay muhiim u tahay nabadda iyo xasiloonida qaaradda afrika ra-iisul wasaaraha ethoobiya haylamariam dazalen oo ah guddoomiyaha xilligan ururka midooda afrika kana qaybgalaya shirka togiya horumarinta afrika lagu qabtay magaalada yokohoma ee wadanka jabaan ayaa waxa uu si wadajira ula gudoominaya shirkaas ra-iisul wasaaraha dalkaasi china shinzo abe helimarim ayaa amaanay doorka jabaan ee horumarinta afrika wuxuuna xusay in tan iyo bilowgii wadashaqaynta afrika iyo jabaan ay jireen caqabado iyo natiijooyin wanaagsan oo dhinaca horumarka intuba laga wada gaaray wuxuu uga mahad celiyey jabaan martigelinta shirka arrimaha soomaaliya ee shalay lagu qabtay magaalada yokohoma oo dowladda jabaan ay sheegtay in hadda iyo wixii ka dambeeya ay si toos ah taageerada ay siiso ee caawimaadda hay usoo marsiin doonto dowladda soomaaliya danjiraha qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya xabiiska dhowaan ka tagay agustin mahiga ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay hor yaalaan caqabado badan oo ay ka mid tahay abuuritaanka ilma awood u yeesha la dagaalanka shabaab si dalka nabadgelyo iyo xasilooni loogu soo celiyo isagoo la hadlayay idaacadda v o eda qaybta soomaaliya ayuu mahiga ka dhawaajiyey in muddadii xafiisku joogay uu ku guulaystay arrimo badan oo ay ka mid yihiin ka gudbidda marxaladii kumeel gaarka ahayd ee dalka soomaaliya waxa uu sheegay danjira mahiga oo saddexda bishan juun ka tagay xafiiska in dowladda cusub ee soomaaliya ay hor yaalaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin hirgelinta maamulada deegaanada iyo degmooyinka in la dhammaystiro qodobada dastuurka in goobihii shabaab laga saaray laga hirgeliyo mambulo iyo adeegyada bulshada iyo in la dhiso ciidamo awood u yeesha sugidda ammaanka dalka xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimoon ayaa dhammaadkii bishii abril waxa uu sheegay in xafiiska siyaasadda qaramada midoobey soomaaliya onbos loo bedela xafiiska howlgalka qaramada midoobey ee onsom iyadoo markaasina uu danjiro ka noqonayo nicholas kay oo sidoo kale bedeli doona agustin mahiga mahiga ayaa xilkani uu hadda uu hayo islaamar ahaantaasina ka degi doona muddo saddex maalin gudahood ayaa waxaa loo magacaabay tan iyo sanadkii juun sanadkii laba kun iyo tobanka bishii juun waxaana uu sheegay in uu ku noqon doono magaalada new york ee xarunta qaramada midoobey halkaas uu sheegay inuu ku diyaarin doono qoraal iyo dukumentiyo ku saabsan howsha uu la qabtay soomaalida ee dhamaystirka kala guurka iyo xalinta khilaafaadka si markaasi ay uga faa'idaystaan soomaalida iyo qaramada midoobey maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in siddeetan iyo shan boqolkiiba hantidii iyo gurihii la kala haystay ay dib ugu celiyeen dadkii lahaa kadib markii sidaasi ay ku amartay dowladda dhexe cabdikaafi hilowle cismaan xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in hadda inta harsan ay sidoo kale dadkii lahaa dib loogu celin doono waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay ku amartay maamulka gobolka banaadir in dadka isku haya lahaanshiyaha dholalka ama guryaha uu maamulka arrinkaasi galo ayna ku guulaysan shan iyo siddeetan boqolkiiba dadkii lahaa hantidooda dib ugu celiyaan cabdikaafi hiloole cismaan ayaa dhinaca kale sheegay inay burburin doonaan dhismayaasha sharci darrada ah iyo dadka dhisanaya meelaha ay dadku markaasi ka dhexayso waxa ugu yeeray ugu dambeyn shacabka gobolka banaadir inay nabadgelyada kala shaqeeyaan dowladda iyo waxyaa kale nabadgelyada si markaasi amniga loo adkeeyo durwa ayaa la sheegayaa in wiil yar uu ku cunay duleedka deegaanka ari caddeeye oo soddon kilomitir dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada laascaanood xarunta gobolka sool maalin ka hor cabdiraxmaan maahir canshuur ku-xigeenka duqa degmada laascaanood ayaa waxa uu sheegay in dhurwaagu uu weerar kusoo qaaday qoys degan duleedka ari caddeeye islamarkaasina wiilka yar uu si xooga ugu qaatay ayeydiisa cabdiraxmaan ayaa sheegay in weerarka waraabahaasi uu geystay uu ahaa mid waayadanba dadka deegaanka ari caddeeye ku dhaqan ay ka cabanayeen dhurwaa weeraro kusoo qaadaya dadka nool ee jooga deegaanadaasi ari caddeeye iyo deegaanada kale u dhudho faadmo warsame cabdiqaal ayaa iyada wiilka laga qaatay ee dhurwaagu ka dafay ayaa la sheegayaa in dhaawacyo ay soo gaareen safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya danbire maxamed cali nuur americo ayaa shalay deeq u badan agabka ay caruurtu wax ku bartaan gaarsiiyey xirada qaxootiga ka kuma ee dalka kenya oo ay qaxooti aad u farabadan soomaaliyad ku nool yihiin deeqda ayaa isugu jirta buugaag qalmaan iyo alaab kale ay caruurta ku ciyaaraan xilliyada ay fasaxu yihiin safiirka ayaa deeqdaasi gacantiisa ugu qaybiyay caruurta soomaalida ee ku jira xerada qaxootiga kakuma danjire maxamed cali nuur americo ee saxaafadu sheegeen deeqdan ay tahay mid safaaraddu ay ugu talagashay in caruurta qaxootiga ku dhiirgeliso waxbarashada isagoo intaasi raaciyey inay gacan ka geysteen ganacsatada soomaalida ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi warkii waad ka dhegeysanayseen redio wardheer akhirta qiimaha qadarinta inaga mudan waa dhageentaa